imaadiyadii buu maalgelinayaa wahaakada yani waqaf buu u samaynayaa waa kii dhaqaalaha laha isaguna xoolihiisii buu la garab taagan yahay midna isagu wixii oo dhan ba intuu soo dhaafay buuba waxa weeyaan naftiisiibuu keenayo wuu u dagaalamaya inuu wax diluba isagu taagan yahay ama la dilo waa kaa wey maana soomay maanaa dad yani qaar baa miyirku ka tegey oo heer agaadhay bedelkii ilaahay iyo diintiisa ay difaaci lahaayeen qubuuraha difaacay oo haddii ayba kaa maqlaanba kuguba inay kugu janno tagaanba ku dhawaanaya maana kugu janno tegi maayaan way kugu cadaab tegayaan waa kugu cadaab tegayaan ficlan laakiin qaar baa saas aawey masaajidii bambaanooyinka lagu tuurahay khalaa'iq ilaahay oo tukanaysa eber laga dhigay maxaa lagu leeynayaa ad moodaysa waa nin qabri difaacaya waay iyo wadaad meel lagu caabudayo buu difaacaya shirki buu difaacaya markaasuu dadkii u laynaya naftiisii buu markaas kaas soo xidhayo naftiisii buu ku dagaalamaya intaa dadka marka u taaganee arrimahaa difaacayahay waxa weeyaan waa caruurtii shaydaanka iyo ibliiska ayuu sheekhu leeyay macna oo ficlan saas waa ilan isagay u adeegayaani qad saada wuu ugaadhsaadahum waxaa ugaadhsaday ibliisu ibliis baa ugaadhsaday fii fikhaafihi dabinadiisa ayuu ku ugaadhsadoo dabinkii ayuu gashaday bal iskaba dhaafay bacduhum qaarkood qad saara waxay noqdeen min afraakihi caruurtiisay ka mid noqdeen afraaqda waxa la yidhaha shimbirta yani dhasheeda yaryarka ah ayaa la yidhahda lakin caruurtiisa maa laga wada hadla yadcu wuu yeedhayaa ilaa cibaadati lawsaani asnaamta caabuditaankeeda u yeedhaya wasanka waxa la yidhahda dhagax keliya meehe wax kastoo la caabuda la yidhahda wuxuu doonaa ka samaysnaade kuwa in la caabuduu dadka ugu yeedhaya macnaha bilmaali xoolu ugu yeedhaya wanafsi iyo naf wa bilisaani carabku ugu yeedhaya waa majaaz buu la taagan yahay meesha waa majaaz majaaz baa ku jira maxaa dhibaata war ilahay keyrkoo la caabudaya majaaz ma gala wadaad yahow ha majaaz buu wuxuu uga dhigay wax alla wixii khalad bulshadu gelaysay iyo shirkiyaadkii la samaynayey magac majaaz la yidhahdo huwiyey markaasuu kuleeyay waa majaaz baa ku jira maxaad ma luuqadaa taqaanaan oo ay ku leeyahay macna saas weyaan aayadaa yaqaana falayta shicri man abaaxa dalika وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام وحير فليت شعري أغان شهيق شليت ديسي فليت شعري أي ليت علمي أغان شهيق شليت ديس فليت شليت شعري أغان شهيق حاضر أهذا متشوغا منعد أباح بني ذلك أرنكا سأسأل الله العمين معنا ليت إيا شعري هذا السراعات shicri bimacnaa cilmi baa laga macneeya laytaduna gooni baa loogu goynaya macnaa layta shallayte shicrii cilmigaygiiyo ogaanshahaygu man cid muu ahaado oon ogaado ciddaasoo abaaxa bannaysay daalika arrinka oo ummadda u bannaysay oo wa awrata ama fa layta shicrii cilmiga ogaanshahaygu xaadirun muu ahaado ee man cideebaa abaaxa bannaysay daalika arrinka yaa u banneeyey yaa banneeyey ma kitaab ilaahay bay ku taallaa ma sunno nebi bay ku taallaa ma salafkii baa laga hayaa yaa baneeyey ummadda waxaan u baneeyey wa awrata yaa haadaan ka tuuray alummata ummadda filmahaaliki meelaha lagu halaagsamaya yaa haadaanta uga tuuray awrata waxaa la yidhahdaa ay awqacahu fi lwarta wartada waxaa la yidhahdaa waa godka dheer en laga soo bixi karin boraan maya la boraan god weyn oon laga soo bixi karin ama haadaan ayaa la yidhahdaa markii ruuxa lagu tuuro ama intuu dhoobo lugaha la galo uusan kala bixi karin baa la yidhahdaa tawarata fulanun ha hebel yani dhoobuu lugaha la galay ama haadaan buu ka dhacay ama booraan buu ku dhacay saas way maana war ummadda yaa haadaanta ka tuuray wey oo sidan u kharibay oo tawxiidkoodii ku ciyaaray oo caqiidadoodii ku ciyaaray oo diintoodii sidan u dumiyey yaa weye dadkaas ha saas way macna annaga annagaa ka jawaabayne waa niman dariiqooyin la yidhaahdo jawaabtu waa saas niman dariiqooyin la yidhaahdo baa ummadda diinteedii saa ugu ciyaaray wardadaana iyagaa geliyey magacay dooni baa sheegteen macna sidaas weyaan falayta shicrii man abaaxa dalika oo waawrata haadaan tuuray alummata ummadda fi lmahaaliki yaa ku haadaan tuurayo meelaha lagu halaagsamayo ummadda yaa ku riday fayaa shadiida tawli fadligiisu midkuu daran yahayo ama awoodiisu midkay daran tahay oo allu baryaya atawlu alfadlu baa la yidhahda walincaamu walghina waa la yidhahda macna fayaa shadiida tawli fadligiisu midkuu daran yahay iyo walincaami nicmayntiisu midkay daran tahayow ilayka adiga xaggaagaan nashku u sheeganaynaa mixnat alislaami islaamka beleda ku dhacday musiibadan muslimiinta ku habsatay allow adaanu kaaga dacwoonana kuu sheegaynana buu le macna fayaa shadiida tawli fadliga iyo inke u saaxiibka ahow yani midkay fadligiisuu daran yahayow walincaami nicmayntiisu midkay daran tahayow ilayka adiga ayaanu nashku sheeganaynaa mixnat alislaami islaamka musiibadiisa adaan kuu sheeganaynaa ee ilaahu sida u dhaanway dadka muslimiinto ilaahu ka jaahilkaana waxbar midka yani waxa weye inxiraafayna soo hanuuni midka khaldanna ilahu hagaaji allow adaanu kuu dacwoonayna wey hada wabilahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر وأن منه علم النج... علم التنجيم وذكر عقيب... عقوبة من صدق كاهنا وحباب يهي في بيان حقيقة السحر فصل وحو يهي في بيان حقيقة السحر السحر كحقيقة ديسا عدين وعدين أيه يعني واحد شرميا سحر كو ما حقيقه ليه mise waa wax uun iska indha saraxaad oon xaqiiqo lahayn wa xaddi saaxiri iyo ciddii sixirka samaysa ama barata saaxirka xaddiisa yani maxaa xad oo uu leeyahay oo sharcigu marinaya oo cuqubo ah iyo wa anna minhu inuu ka mid yahay sixirka cilmu tanjiimi xidiginta cilmigeeda cilmiga xidiginta oo xidigaha ku saabsan iyo inuu ka mid yahay nooc sixirka ka mida inuu yahay iyo taa iyadana caddaynteeda waxaa kaloo iyadana fasal uu yahay fii dikri cuquubati man cid cuquubadiisa iyo ciqaabtiisaoo la sheego ciddaasoo sadaqa rumaysay kaahinan wax sheeg kuwa wax sheeg sheega ruuxii warkooda rumaysta isagana cuquubada iyo ciqaabta uu leeyahay taas intaas ayuu caddayntooda fasal u yahay وحر الشيخ والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرع لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير وحر والسحر سحرك حق مدفقوي وهو حقيقة له تشيروي معناه walahu waxaana u sugnaaday sixirkaasi ta'hiirun saamayn baa u sugnaatay yani wuxuu saamayn ku leeyahay dadka laakiin lagu noqoy warkee bimaa shay dartii buu wax ku ta'hiirinayaa shaygaasoo qadarahu uu xugmiyey alqadiiruha allah awooda leh yani ilaahay shay uu abuuray oo uu qadaray oo isagu ogolaaday unbuu wax ku ta'tiirinaya oo saamaynta ku keenaya wuxuu yidhi wasixru xaqun sixirku waa xaq xaqa lagama wado yacni waa shay xaqa oo shareecadu ogoshahay maaha ee wuxuu ka wadaa asixru xaqun ay mutaxaqiqun wuquucuhu wa wujuuduhu wa jiritaankiisa ayaa wax sugan ah waa wax jira wuxuu hadduu jirana wuu jiraa haddii la yidhaahdo macnaheedu maaha shareecada waafaqsan macnuhu maaha waxbaa jiro oon shareecadu ogolayn sooma marka jiritaankiisu intaa kaga hadlaya maana wax jiro inuu yahay ayb inuu jiro waxaa kutusaya waa cilmi ummadihii hore iyo ilaahay subxaana watacaala khalaa'iqdiisii hore ay yaqaaneen oo ku dhaqmi jireen wa cilmi xunba ha ahaadee laakiin waa lagu dhaqmi jiray qur-aanka inoo sheegay doodo badan oo dhex maray khaasatan ninkii fircoon la odhan jiray iyo suxaradiisii iyo nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo haaruun calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayaa aada laynooga warramay oo qur-aanku sheegay sixirka isaga ah iyo macnaha wax weeyaan sidii ay u isticmaali jireen iyo yani allah subxana watacaala wuxuu yihi saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim dadka indhahoodii bay sixreen wayna argagaxsadeen oo dadkii bay ka naxsadeen sixir weynna way la yimaadeen baa la yidhi subxana watacaala sixir weyn marka waa wax xaqiiqalo jiro waay ayib waxaa kaloo kutusaya inuu wax jiro yahay nebiga sal lla lay waslam laftiisaa la sixray sida xadiida caaisha ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen oo kutusayo waxay tihi nebigaa la sixray sal lla lay wasalam xataa inahu layukhayalu ilayhi anahu yafcalu shaya wama facalahu ilaa uu heer gaadhay nebigu sal lay wasalam inuu ismoodsiinayo inuu shayga sameeyey isagoon weli samaynin yani waxbuu isleeyahay samee waad samaysay muuna uusan samaynin nebigu sal lay wasalam saas way macnaha maalan xaasaskiisa iyo reerkiisa ayuu isleeyahay waad yani la kulantay lamana usan kulmin nabigu sal lay slam wahaakada isagoo sidaa yahay oo xaalkiisu sidaas yahay ayaa nabiga sal lay slam iyo sida caaisha leedahay maalin maalmaha ka mid ah ayuu ilaahay baryey subxaana wa tacala inuu ilaahay ka qaado cudurkan markaasaa anoo la jooga baa wuxuu yidhi bay tihi nebigu sal lay slam iyo ashacarta ya caaisha ana allaha qad aftaanii fima staftaytuhu fiihi ilaahay wixii aan ka rabay een ka codsanayey inuu isiiyey oo uu ii fatwooday ma og tahay buu yidhi markaasaa idhi bay tidhi yacni muxuu yahay rasuulka ilaahay markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay slm laba nin baa ii yimid waa laba malag markaasuu midna xagga madaxa iga fadhiistay midna xagga lugaha iga fadhiistay labadoodii baa mar ku dul sheekaysanaya nebiga sal lay slam mid baa marka kii kale wuxuu ku yidhi maa wajacu rajul war ninka xanuunkiisu muxuu yahay ninka muxuu xanuunka haya muxuu yahay kii kale wuxuu ku jawaabay matbuubun waa sixran yahay kii kalea jawaab ku celiyay wuxuu yihi waman tabbahu oo yaa sixray markaasaa wuxuu yihi lubayd ibnu alacsam alyahuudi ninkaasaa sixray wuxuu yidhi fabimaada oo muxuu ku sixray wuxuu yidhi fi mishtin wamushaatatin wa jifi alcatin alcatin dakar yacni tin tintiisa ka dhacday iyo shalladii uu ku shallaysanayey iyo yacni timirta ubaxeeda galkiisa timir weliba lab ubaxeeda galka macnaha waxa way ka fiiqma galkaas iyo tintiisii wax ka dhacay iyo shalladuu ku shallaysanayay intaasuu isku dardaray markaasuu intuu wax ku akriyey buu ku afuufay intaasuu ku sixray buuhi kii kalea su-aal weydiyo wuxuu yihi fayn aaway marka waxa uu isku dardaray isku yani waxa isku xaggee buu geeyey wuxuu yidhi fii bi'ri di darwan ama fii bi'ri darwan ceelka darwan la yidhahduu geliyey bu markaasaa nebigu sal lay wasalam iyo koox saxaabada ka mid a israacay ceelkii baa la tegey ceelkii haddii la tegeyba biyihii ceelku waxay u ekaadeen sidii xinaha biyaha laga miiray oo kaleeto xinno biyo laga miiray oo kaleetay biyihii dhan bay isu rogeen maanaa yani waa isbedeleen wuxuu nebigu yuri sal lay wasalam geedo timir oo meesha ku yaallo ceelka dushiisa ku yaallayna intay isbedeleen baa waxayba yeesheenba kaan yani sida shayaadiinta madaxyadooda oo kaleeto geedihiina waa isbedeleen biyihii ceel ku jireena waa isbedeleen markaasuu nebigu sal lay wasalam wuxuu amray in ceelkii la aaso waa lagu aasay xadiidkaasi waxaa warinaya bukhaari iyo muslim ayaa warinaya nabiga sal lay wasalam inuu jibriil uu ku akriyey marka waxaa waa sababka ay kusoo tageen kusoo degeen yani qul acuudu birabbi lfalaq iyo birabbi nnaas iyo nabiga sal lay wasalam marka isku akriyey jibriilna wuu ku akriyey wuu ku tufay saasuu marka nebigu ku bogsooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib xadiidkaasu marka yani wuxuu kutusayaa in maadaama nin yahuudiba nebiga sixray sal lay wasalam aahaartiina ay ka muuqatay inuu wax xaqiiqo leeyahay qur-aankuna marka wuxuu kutusay inuu xaqiiqo leeyahay axaadiista nabiguna waxay kutusaysa sal lay wasalam inuu shay xaqiiqo leeyahay sixirku macnaha ayib hadduusan wax xaqiiqo leh uusan ahayn layskamama nahyineenba waxaan jirin miyaa layska nahyin lahaa waa inuu jiro uuna xaqiiqo uleeyahay way macnaha cuquubaadka shareecadu ka ratibtay oo ama midda aakhara ama midda adduunyaana lagama ratibeen hadduusan shaygu xaqiiqo lahayn midda kale ilaahay lagama magan galeen ilaahay subxana wa tacala waxaan jirin lagama magan galeen aahaartiisii baa marka la arkaya shaygu marka waa shay xaqiiqo laho waa madhabka jamaahiir lculamaa waa madhab ahli sunna waljamaca inuu sixirku xaqiiqo leeyahay madhab ahli sunna waljamaca wey waxaa khilaafay muctazilada abu xaniifana waa laga soo guuriyaa inuu yidhi xaqiiqo male abu isxaaq bin isfraini waana laga soo guuriyaa laakiin waa madhab khilaafan madhaba ahli sunna waljamaca saas daraaddeed kutubta caqiidada ayaa waxay ku waxay culimmadu ku qoreen in min min caqaa'idi ahli sunna waljamaca inuu sixirku xaqiiqo leeyahy saas maana ayib wuxuu yidhi wasixru sixirkii xaqun xaq wey xaqiiqo weeyaanoo waa wax jira ayib walahu waxaana u sugnaaday ta'hiirun ta'hiir baa u sugnaaday ta'hiirkaa wuxuu ka wadaa yacni wax saamayn buu ku yeeshaa ruuxii la sixray sixirka waxaa ka mid a qaar keena xanuun oo ruuxu inuu xanuunsado keena qaarna waxayba keena uu keenaaba inuu ruuxu yani uu dilo oo ruuxii waaba yani u dhintaaba qaarkiina caqliga iyo ruuxa ka qaadaayo yani qaab junuun iyo waali buu ku ridaa qaarna aragga iyo indhaha ayuu ka qaadaa qaar waxaa la yidhaahdaa yani sixru alsarfi waalcatfi baa la yidhahdaa waxbaa laysku jeclaysiiya waxna waa laysku necbaysiiya yufariquuna bayna maxay ahayd yani bayna almar'i wa zawjihi yani waa midkaas la yidhaahdo shi- waxaa la yidhahdaa sixru alsarfi baa la yidhahdaa yani waa laysku necbaysiiyaa dadka midna cadfi baa la yidhaahdaayo waa laysku jeclaysiiyaa labada isnecebo waa midkaan madiidada dhihi jirnay inagu madiidadan soo marnay a yani tiwaladii iyaduna waa nooc sixirka ka mida wey macana marka aahaartiisa taasaa ka mid a cudur buu yaa ka yimaada yani dhibashaa ka timaada yani caqli la-aan baa ka timaada ila aakhirih walahu ta'hiirun tasaasu ka wada ruuxii la sixray buu saamayn ku leeyahay oo nebigaba wakaa saameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh inkasta oo nebiga caqligiisana ma saameynin salawatu rabbi wasalaamu caleyh qalbigiisana ma saameynin laakiin wuxuu saameeyey baa laleeyahay jawaarixdiisa jawaarixda masalan wax buu qaban maagi wixii muusan qaban inuu qaban qabtayna waa moo- waa moodaya nebigu sal lay slam marka waxay leeyihin jawaarixduu saameeyey caqligiisana ma saameynin qalbigiisana ma saameynin waxyigiina ma saameynin saas wey macana marka saameyntaasuu leeyahay walahu waxaa u sugnaaday ta'hiirun ta'hiir baa u sugnaaday ayib laakin bimaa qadarahu lqadiiru wuxuu ka wadaa sixirku ta'hiir ha lahaado oo ciddii la sixray saamayn ha ku lahaadee oo ama caafimaadkiisa ha saameeyo ama noloshiisa ha saameeyo ama caqligiisa ha saameeyo saamayn ha ku lahaado laakiin saamayntiisu waxay ku xidhan tahay inuu ilaahay ogolaado subxana wa tacala alla inuu qadaray isagu wax iskama saamayn karo waa uun sabab asbaabta ka mida sabab xaraama waay asbaabtiina waxay ku xidhan tahay ilaahay iraadadiisa iyo qadaridiisay ku xidhan tahay hadduusan alla qadarin oo uusan waxaan qorsh horay u qorshaynin oo alla uusan doonin marnaba ma dhacayo si walba hadday wax sixirka isugu dayaan saas way macnaha taas macnaheedu yani waa wuxuu inoogu caddeeyey lakin bima qadarahu lqadiiru laakin yani daka ta'hiiru saamaynta iyadii bimaa shay sababkii bay ahaatay qadarahu uu qadaray alqadiiru allaha awoodale wuxuu qadaray sababkii ayay saamayntu ku imaanaysa ee sixirku isagu bidaatihi intuu isaga gudbo awood uu wax ku saameeya ma leh hadduusan alla ogolaan alla subxana wa tacaala uusan qadarino rabbi subxaana wa tacaala uusan qorshaynin waa un sabab asbaabta ka mid a wey macana ayib qur-aankaasaa inoo sheegayo allah subxaana wa tacaala wuxuu ihi fayatacallamuuna minhuma ma yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi wama hum bidaariina bihi min axadi ila biidni illah axad ay ku dhibi karaan ma jiro ilaa idan ilaahay mooyaane saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala yacni dhibkiisu wuxuu ku imaan karaa uun inuu alla qadaray ilaa biidni illaahidu ma aha idankii sharciga ahayd ma aha ee waa idankii qadariga ahae kawniga aha wey macnaha a ilaahay baa ku talagalay abuurkan lahaa allah subxaana wa tacaala sababkan ka dhaliyey musababka ka dhaliyey laakiin isagu intuu iska gudbo oo iska socdo oo yani waxa weeyaan yani saamayntaa iyo cudurkaa iyo dilkaa ma keeni karo waa in ilaahay subxaana wa tacaala waxaan horay u qorsheeyey abuuray isagu keenay saas way macnaha ayib saas daraaddeed waxaad arkaysaa intay marar badan wax badan wax badan gun- guntaan oy shayaadiinta adeegsadaan oy asbaabtii oo dhan la yimaadaan buu haddana sixirku u guntamaynin oo ruuxii uusan qabanaynin limaada leanna ilaahay baan qadarin sooma midna way sixirayaan sixirkii wuu saamaynaya ilaahay baa qadaray subxana wa tacala kaas saas way macnaha sixirku isagu daatadiisa waxma dhibo daatadii isagoo madax banaan wax ma dhibi karo idan ilaahay subxaana wa tacaala iyo yani yani ogolaanshihiisa hadduusan haysanin alla subxana wa tacaala kown ahaan iyo qadar ahaan uu u ogolaado macnaha uu qadaray shaygan laakin bima shay sababkii ayuu ta'hiirku ku imaanaya qadarahu uu qadaray oo xugmiyey wey macnaha qadarahu ay qadaahu wa khalaqahu wey uu abuuray oo uu xukumay alqadiiru allaha awoodale subxana wa tacaala yani saaxirku isagu sababkii buu la imaanaya waxbuu isku xidhxidhaya waxbuu afuufaya waxbuu akrinaya intaa markuu sameeyo alla subxaana wa tacaala ayaa horay wuxuu u qadaray intaa hadduu la yimaado in sababkaasi ka dhasho ama horay wuxuu u qadaray intaa intuu sameeyo haddana inuusan sababkii ka dha- inuusan ka dhalanin wixii laga sugahayay iyo saamaynta inaysan ka imaanin saas way macnaha ayib acni bida taqdiiri ma qad qadara fi lkawni la fi shircati lmutahara wuxuu inoo sixir rabaa marka een, wuxuu yidhi sixirku wuxuu wax ku ta'hiirin karaa oo saamayntiisu ku imaan kartaa ilaahay inuu qadaro oo ta'hiirkaasi inuu ka dhasho horay inuu ilaahay u qadaray oo wax sii qornaa ay tahay ayib wuxuu rabaa inuu kuu saxo ku yidhaahdo qadaridda aan ka hadlayo ma aha qadariddii sharciga ahayd ee waa qadariddii kawniga ahayd way maanaa wuxuu yidhi acnii waxaan ka wadaa bida taqdiiri qadariddan waxaan ka wadaa oo tee ah tuu beydka hore ku sheegay bimaa qadarahu lqadiiru qadariddaa waxaan ka wadaa maa shay qad qadarahu alla uu qadaray fi lkowni kownka dhexdiisa uu ku qadaray laa fi shircati sharciga dhexdiisa wuxuu ku qadaray maya sharcigii almutaharati ee la dhahiray waxaa kale jira sideedaba kelimada la yidhahda alqada iyo kelimatu alamri iyo kelimatu alxukmi iyo kelimatu aliraada iyo kelimaad kaloo la mida ayaa sharcigu laba macno u adeegsadaa mar waxaa loo adeegsadaa macno ah yacni waxa weeyaan kowni ah almacna alkowni waxaa la yidhahdaa shaygan ilaahay baa qadaray marka la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa abuuray ilaahay baa horay u qoray ilaahay baa dhicitaankiisa ku talagalay kama dhalanaysa marka inuu raalli ka yahay inuu raalli ka yahayna waa suurtagal inuusan raalli ka ahayna waa suurtagal soo ma ibliis abuurkiisa soo ilahay ma qadarin haddana ma raalli buu ka yahay maya kufriga iyo gaalnimada ilaahay baa qadaray subxana wa tacala soo ma ha laakiin raalli kamaha ilahay subxana wa tacaala ruuxa mu'minka iyo iimaankiisa ilaahay baa qadaray laakiin soo raalli kamaah ha wahaakada marka qadarkaas waxaa la yidhaahdaa qadar kawni ah qadar kawni ah ama qadaa kawni ah ama xugum kawni ah ama amar kawniya la yidhahdaa wax ilaahay raalli ka yahay iyo wuxuusan raalli ka ahayn ba waa soo hoosgalaan midna waxaa la yidhahdaa mid sharci ahoo waa ka ilaahay uun raalli ka yahay ayuu khaas ku tahay marka waa amarka sharciga waa yani xugumka sharciga ah waa qadarka sharciga ah waa iraadada sharciga baa la leeyahy middaa marka waxaa laga wadaa wixii un ilahay raalli ka yahay subxana wa tacala oo midkaa miyuu soo geli karaa marka abuurka ibliis miyuu soo geli karaa ya midka sharciga ah maya ma soo geli karo kaa waa midka kawniga wa laakiin kan sharciga wixii ilahay raalli ka yahy baa soo gelaya oo shareecadiisa uu ku ogolaaday kutubta samaawiga uu ku ogolaaday axaadiista rasuulka uu ku ogolaaday uu raalli ka yahy oo jecel yahay waxyaabahaasa waxaa la yidhaahdaa yani kuwa sharciga kuwa wa ayb haddii marka la yidhi aayaddu ay tidhi aayadda qur-aankaa yani wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illaah idan ilaahay unbuu dhibkiisu ku imaanayaa sixirka idankaasi ma idan kawniya mise waa idan sharci ah waa idan kawni ah wey marka macnaha macnahaasi doonay sheekhu inuu ku fasiro oo wuxuu yani meesha ka saarayaa in aan la odhanin ilaahayba mar hadduu idmay hadda wixii ilaahay idmay waa yani wuxuu rabo un waay macnahaasu meesha ka saaray idanka waa idan kawniga ilaahay baa abuuray ilaahay baa ku talagalay ilahay baa horay u qorsheeyey waxaan kadaata sida ibliis iyo sharkiisaba ilaahay uu u qorsheeyey oo ilahay subxana wa tacala u abuuray laakiin ilahay raalli kama ah subxana wa tacala saasuu doonaya inuu ku yidhahdo acnii waxaan ka wadaa buu yihi bida taqdiiri qadaridda aan beydka hore ku sheegay waxaan ka wadaa maa shay qad qadarahu alle uu qadaray subxaana wa tacaala fi lkowni kownka dhexdiisa wuxuu ku qadaray oo shar iyo khayr bay isugu jira way macnaha sixirku marka qeybtaasuu ka mid yahay yani qadarka kawnigaabuu hoosgelaya ayb laa anahu amara bihi saa waad qadari kartaa kama wado annahu alle amara inuu amray bihi sixirka fi shircati sharciga dhexdiisa inuu ku amray sharcigii almudaharati ee la dhahiray macnahaas ma aha ujeedadayda ah yani maa qadarahu lqadiiru macnaha kama wado oo sharcigaa ogolaaday oo ilahay baa raalli kaabaa kama wadee waxaan ka wadaa ilaahay subxaana wa tacaala hadduu horay u qoray oo horay u qorsheeyey unbuu sixirku ta'siirkiisi iyo raadkiisu ka imaanaya oo saamayn ku yeelanaya wey macnaha ruuxii la sixray waxkum cala asaaxiri bitakfiiri intaa wuxuu kaga hadlay xukunkii hore oo ah sixirku xaqiiqa ma leeyahy mise ma laha jawaabtu waxa weyaan xaqiiquu leeyahy ta'hiirna waa leeyahy laakiin ta'hiirkiisu wuxuu ku imaan karaa uun ilahay idankiisa subxana wa tacala saas wey macnaha ayib waxkum xukmi buu yidhi cala saaxiri midka saaxirka waxaad ku xukmisaa bitakfiiri gaalaysiin gaalnimo ku xukmi saaxirka inuu gaal yahay xukmi ousan muslim ahayn ayib ama sixirka ha barto oo intuu barto barasho uun ha ku gaabsado ama ha baro dadka ama ha ku camal falo ama yuusan ku camal falin sixirka kulligii ninkii barta iyo ninkii baray iyo ninkii ku camal falaba gaalnimo ku xukmi guusha ha inuu gaal yahay xukmi ousan muslim ahayn sixirku inuu gaalnimo yahay oo acmaasha lagu gaalooba uu yahay ayaa waxaa ku tusaya qur-aanka ku tusaya qur-aanka ayaa laga qaadanaya khaasatan aayadda fi suurati albaqara yani ayaa waxay kugu tusaysaa intaasoo weji bay kugu tusaysaa inuu sixirku gaalnimo yahay ayib wejiga koowaadi waxa weeye aayadda midda ka horaysa walamaa jaءahum rasuulu min cindi illahi musadiqu lima macahum nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi wara'a duhuurihim kaanahum laa yaclamuun waاtabacuu ma tatlu shayaaطin ba la yidhi yacni sixirka wuxuu ku yimid kitaabkii ilaahay intay tuureen bay beddelkiisii waxay gashadeen sixir gashadeen aayadda marka waxaa ka muuqata sixirka waxaa lagu bedeshaa ilaahay diintiisa subxana watacaala ninkii ilaahay diintiisa intuu ka tago wax kale ku bedeshana waa gaaloobaya saas way macnaha oo inuu diintiisii intuu ilaahay diintuu soo dejiyey iyo kitaabkiisii iyo rasuulku wuxuu la yimid intuu gadaal ka tuuro bedelkiisii sixir soo gashadaay waa gaaloobaya ama dhaqan kale iyo nidaam kale ku bedesho soo gashada taasi waa wejiga koobaad wejiga labaad waxa weeye aayadda lafteeda markii lasoo gudagalo allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin muxuusan ku gaaloobin sulaymaan sixirka ku dhaqankiisa iyo barashadiisa muusan ku gaaloobin leanna siyaaqa aayadda wuxuu ku tusayaa sixir bay aayaddu ka hadlaysaa sababu nuzuulkana oo culimada selafka in badan badan ka soo aroortay inkastoo israa'iiliyaad yani waxa way salka ku hayso waxay leeyihiin yahuud ayaa waxay yidhaahdeen nebi sulaymaan calayhi salaam saaxir buu ahaa wuxuu dadka ku haystayna sixir buu ahaa awooddii uu jinka iyo shayaadiinta iyo yacni dabaylaha iyo uu ugu adeeganahayay waxay ahayd sixir buu ahaa yahuud baa sidaa tidhi oo nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam arrinkaa isagaa u aanaysay markaasuu alla wuxu uhi subxana wa tacaala wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin meeshaa waxaa laga fahmayaa waxa laga hadla leeyahe laleeyahay sulaymaan ma gaaloobin oo hadduu sameeyana waa ku gaaloobi lahaa inuu sixir ka yahay leanna ayaddaa sixir ka hadlayso macnaha saas weeyaan ayib midda wejiga saddexaad ee aayaddu kugu tusaysa waxa weeyaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra baa leeyahy shayaaiintaase gaalowday maxaa yeelay dadka waxay barayaan sixirkay dadka barayaan maxay u gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra waay sixirkay dadka barayaan sixirka beridiisu inuu marka gaalnimo yahay bay aayaddu nas ku tahay oy ku caddahay macnaha wejiga afraad ee aayaddu kugu tusaysa waxa weeye labadii malag hadalkoodii buu alla subxana wa tacala wuxuu sheegay wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur a labadii malag ee imtixaanka loo soo diray waxay odhanayaan war sixirkan ha baranin sixirka dadka ma barayaan labada malag ilaa ay ruuxa ku yidhaahdaan war imtixaan baanu nahaye ha gaaloobin maxay leeyihiin marka ficilka ay ka reebayaan ee uu ku gaaloobay hadduu sameeyo muxuu yahay waa sixirka soomalilan sixirka yaa laga baranayey war waxaan aan samaynayno waa imtixaan baan nahay oo gaalnimuu keeniye niyow iska jiro iska daa haddaad dayn weydo soo maaha waad gaaloobi falaa takfur bay ku dheheen ha gaaloobin sixirku marka inuu gaalnimo keenayo qaybtaa kaleetana wejigaa kalena aayaddu way kutusaysaayoo nas bay ku tahay ayib waxaa isagana weji kale oo aayaddu ay kugu tusaysaa sixirku inuu gaalnimo yahay aakhirkeeda ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق waxay ogaadeen ciddii iibsata sixirka oo bedel qaadataay inuusan aakharo wax nasiiba ku nusuusta qur-aanka iyo sunnadu inta badan waxay u adeegsataa ruuxa haddii la yidhahdo aakharo wax nasiiba kuma leh waa ruuxan iimaanka lahayn oo gaalka asalku waa saas laakiin marmar waa dhacdaa nusuusta qaarkood litaqliid adkayn daraaddeed iyo arrinka oo aada loo adkaynayo ruuxa in macnaha iimaanka laga anfiyo ama la yidhahdo aakhare nasiib kuma leh isagoo haddana iimaan leh way dhacdaa laakiin asal waxaa u ah haddii la yidhahdo ruuxa aakhare waxba kuma laha waa ruux un gaal ah oo gaaloobay macnaha marka taana aayadda waa kugu tusaysa aayadda ka dambaysa wuxuu alla yidhi subxaana wa tacaala walow annahum aamanuu wattaqow lamatuubatun min cindi illaahi khayrun low kaanuu yaclamuun hadday rumayn lahaayeen sixirkan la iska dayn lahaayeen oo iska dhowri lahaayeen lamatuubatun min cindi illah low annahum aamanuu hadday rumayn lahaayeen soo inay gaalahan soo muuqato marka ha intaasoo weji marka aayaddu kugu tusaysaa inuu sixirku gaalnimo yahay taqriiban intaasoo weji ayaa aayaddu kugu tusaysaa inuu sixirku gaalnimo yahay oo lagu gaaloomayo macna a'imatu salaf ayaana arrintaa aada u u caddeeyey saxaabada iyo taabiciinta iyo rag badan inkastay isku khilaafsan yihiin ma sixirkoo dhan baa lagu gaaloomayaa mise qiyaas waxaa jirta hadduu gaaloobo hadduu gaadho ruuxu ku gaaloobay iyo qaybaan lagu gaaloobayn taa way isku khilaafsan yihiin qaar baa waxaa la hala kala qaado qaar waxaa jira odhanaya hala kala qaado waxna gaalnimo ha keeno kii kiisa yaryarka hoos hoosana yani yuusan gaalnimo keenin oo yaan lagu gaalaysiina ruuxa imaamu shaaficiyaa ka mid a laakiin waxaa loo badan yahay kiisa yar iyo kiisa badan ba inuu gaalnimo keenayo waana madhabka uu sheeku marayo wey macnaha sheekhu yani waxa kitaab kale sida ugu tegay wey macnaha waxkum xugmiguu yidhi cala saaxiri saaxirka dushiisa waxaad ku xugmaysaa bitakfiiri ay bilkufri gaalnimo ka xugmi buu yidhi inuu gaaloobayo islaamka ka baxayo ku xugmi saas daraaddeed bu nabigu sal lla alay wasalam ayuu wuxuu shirkigu ku xujiyey sooma ijtanibu sabca almubiqaat markuu nabigu sal alla alay wasalam toddobada macnaha ruuxa halaagta iska jiro ka fogaada wuxuu yidhi ashirku billaah wuxuu ku xujiyey wasixru buu nabigu yidhi sal lla alay wasalam saas way macnaha shirkiga sixir baa ku xiga bal axaadiista qaar waxaa jira soo arooray inkastoo macnaha waxa weeyaan sanadkooda dacfi ku jiro oo kutusaya sixirku inuu yani shirkiiba ka mid yahay inuuba nooc shirkiiya macnaha saas weeyaan ayib waxkum cala asaaxiri bitakfiiri ay bilkufri gaalnimo ku xigmi yidhi wa xadduhu xaddiisuna sixirka yani saaxirka dhe xaddiisu waxa weeyaan alqatlu waa dil inuu gaaloobayo garanayo waxadduhu xaddiisuna alqatlu waa dilid bilaa nakiirin diida la-aan yani in la dilo oo xaddiisu waxa shareecada uu ku leeyahay in la dilo ayb kamaa ataa sida timid yimid fi sunnati sunnada dhexeeda sidii ku yimid sunnadii almusaraxati ee la cadeeyey sunnadaasoo mimaa shay ah rawaahu uu wariyey atirmidi tirmidi uu wariyey oo wasaxaha uu saxiix yeelay can jundabin ayuu ka warinaya jundab ibn cabdillahi albajali ayb wahaakada sidaasoo kale ayaa fii afarin afar dhexdii waxaa ahaaday amrun amar amrid lays amro biqatlihim suxarada leyntooda ruwiya afarkaa waxaa laga wariyey can cumara cumar baa isagana laga wariyey wasaxa waxaa ka asaxay can xafsata xafsa waxaa ka asaxay cinda maalikin maalig agtii waxaa ku asaxay muwaaiisa maa alladii mid fiihi dhexdiisa aqwa murshidin mid hanuuninaya ka ugu xoog badan uu yahay lisaaliki jidkaa ninka qaadaya wax hanuuniya iyo daliil hago oo hanuuniya jidkaa ruuxa qaadaya ka ugu xoog badan ee kutusayana cinda maalikin buu ku sugan yahay muwaiisa can xasaana laga warinaya wuxuuna yidhi saaxirka xadda uu leeyahay waxa weeye in la dilo in la jeebla ma aha in la karbaashada ma aha waa in qoorta loo cafee wey oo la dilo saas macnaha xaddu leeyahay kaawe sida ku timid axaadiista nebiga sal ly wasalam sunnada la cadeeyey ee uu wariyey imaamu tirmidi saxiixna yeelay jundab ibni cabdillahina uu ka warinay xadiis marfuuca oo nebiga la gaadhsiinaya sal lay wasalam oo saaxirku xaddiisu inay dil tahay kutusaya ma jiro hal xadiis baa jira oo xadiis jundab ibn cabdillahi laga wariyo imaamu tirmidi uu soo saaray baa jira laakiin ma sugna rafcigiisu ma sugna xadiiskanu hadda sheegaya weye laakiin wuxuu saxiix ku yahay mawquufan isagoo jundab ibn cabdillahi mawquuf ku ah saas way macnaha laakiin xadiis marfuuca oo nebiga gaadhsiisan oo odhanaya saaxirka xaddiisu waa in la dilo oo nebigu uu sidaas yidhi oo marfuuca ma sugna saas way macnaha gaayatu maa fi lamri waxa weeye waa aahaar saxaabada nabiga sal lay slam laga soo guuriyey saddex saxaabi buu hadda inoo sheegay mid waxa weeyaan jundab ibn cabdillahi albajali midka labaadna waa cumar ibn khataab radi allahu canhu midka saddexaadna waa xabsa binti cumar zawji nabi sal lay wasalam saddexdaa wey macna midka hore oo uu ina yidhi jundab baa laga wariyaa tirmidi baana soo saaray waxaynu yidhi wuxuu saxiix yahay isagoo mawquufa oo jundab ku jooga waad kala garanaysaan baan u malanaya xadiiska marfuuca iyo markuu mawquuf yahay yani mawquuf markuu yahay waa ficilkii jundub baa sameeyey ama isagaa fatwooday nabiga sal lla lay slam muusan u koryeelin macna sidaas asarku saasuu saxiix ku yahay waxaa soo saaray sidoo kaleeto alimaam albayhaqi xaakim iyo keyrkood baa soo saaray xaddu saaxiri darbatun bisayf saaxirka xaddiisu waxa weeyaan in seef qoorta laga gooyo seef lagu dhufto macna ayib waana fuliyey oo ficil ahaan buu u fuliyey ninka la jundub ibn cabdillahi albajali waxaa soo aroortay oo sugan ninkii la odhan jiray alwaliid ibni cuqba oo kuufo meesha la yidhahdo markaa guddoomiye ka ahaa ayaa wuxuu u yeedhay saaxir nin saaxir u yeedhay ninkii saaxirkaabaa markaa dadweynihiibaa meesha jooga saaxirkiibaa hortooda ku ciyaaraya ficilkiisiibuu muujinaya naftiisuu gowracaya intuu mindi qaato ama seef qaato buu yani dhuunta iska marinaya mindidii ma karayso ama ruux buu dilahayaa oo seef ku dhufanayaa qoortiibaa halkaa ku dhacaysa hadhow buu ku qaylihayaa markaasuu soo kacaya markaasuu dadkii waxay leeyihiin meeshu joogay inahu lamuxyi lmawta inahu layuxyi lmawta war dadkii dhintay buuba nooleeyaa ninka lon harisa weyaba intuu wax dilu haddana soo nooleynaya marka waxaa hortiisa la joogaa weliid ibnu cuqba nin loohan jiray oo kuufo markaa amiirka ah oo wax laga sheeg sheego ninkaasaa hortiisaa lagu samaynaya arrinkiibaa waxaa soo gaadho ka war helay jundab ibnu cabdillaahi saxaabiga la yidhaahdo baa arrinkii ka war helay maalintii dambe intuu soo tegey oo uu maro isku soo hullaaday seeftiin sano hoosta soo gashaday buu goobtii yimid saaxirkii oo ciyaarhayo oo la dadaawanhayo unbuu seeftii intuu la baxay buu qoorta ka gooyey markaasaa wuxuu yidhi in kaana yuxyi lmawta falyuxyi nafsahu hadduu dadka dhintay nooleeyo bal naftiisaan soo nooleeyo wakaas wakaas meesha yaale naftiisaan soo nooleeyo dadkii markay arkeen ninkiiyo macnaha waxa way dhulka ku dhacay oo meyd ah waa la kala cararay nin walba seeftiiyana ku qabsanan buu isiid markaasuu jindab wuxuu yidhi yani waxa weye wardado war iska jooga bui saaxirka un baan u jeeday idinka idinla raba iska jooga bui almuhim jindab waa la qabtay oo ninkiibaa qabtay wuu xidhay markuu xidhay ayaa wuxuu arrinkii soo gaadhay salmaan salmaan marka wuxuu yidhi labadooduna khalad bay sameeyeen buui ha yani ninkanina isagoo nin madax ah oo ummadda fiirsanayso inuu saaxir intuu ishor keeno hortiisa uu ku ciyaaro ma ahayn buui ninkan saxaabiga ana inuu amiirkiisa iyo ninka madaxda u ah jawaabta uu ka bixinayo ficilkiisa inay seef noqotona iyadana gar ma ahayn saas maana yani waxay ahayd buur maaragtay inuu si kale usoo galo laakiin seef inay jawaabta noqoto ficilka lagaga jawaabo amiirka yuu yani waxoogaa yaro bushiyey almuhim wuu xidhay markuu xidhay ninkii xabiska mas-uulka ka ahaa baa wuxuu yihi war ninyahu ii xidhnaan mayside aniga wixii igu dhece ha igu dhece dhuumo oo carar buu ku yidhi sidii buu ku baxsaday oo macnaha waxa way jundub uu xabiskii kaga baxay asarkaasi marka wuxuu kutusayaa jundub bn cabdillaahi radi allahu canhu oo saxaabi ah inuu ficlan uu shaygii fuliyey afkana uu ka yidhi oo saaxirka xaddiisa waxa weeyaan in seef lagu kala gooyaan wuu yidhi macna ficil ahaanna sidaasuu u fuliyey asarkaasi waa asar saxiixa waxaa soo saaray xaakim iyo bayhaqi iyo keyrkood baa soo saaray iyo alimaamu albukhaari fii taariikhi isaguna ku soo saaray asheekh alalbanina wuxuu leeyahay saxiixun mawquufan saas wey macna waa saxiix buu leeyahay waana sugan yahay taas marka waxa waa jundab aarka laga wariyo aarka labaad wuxuuna yidhi waa aar isagana laga wariyo cumar ibn khataabo isaguna in dadka suxarada la dilayo kutusaya aarka isagana waxaa soo saaray alimaamu shaafici ayaa musnadkiisa kusoo saaray sidoo kaleeto alimaamu axmed ayaa isaguna musnadkiisa kusoo saaray wlbukhaari fii saxiixihi can dajaalata bni cabada wuxuu yidhi cumar bn khataab radi allahu canhu an iqtuluu kula saaxirin wasaaxira nin kastoo wax sixra iyo naa kastoo wax sixirta dila buuri ha wareegtadaasuu soo saaray cumar radi allahu canhu oo dadkii uu faray meel alla meeshuu ku arko alla dila buuri wuxuu leeyahay dajaala waxaan dilay buu leeyahay amarkaa markuu cumar bixiyey kadib saddex saaxir baan dilay buuri saddex saaxir intaan helay baan ka takhallusay buuri macna asarkaasi isaguna waa asar saxiixu sanad ah waana sugan yahay macna cumar ibn khataab radi allahu canhu isagana waa ka sugan yahay inuu amarkaa bixiyey asarka saddexaad waxa weeyaan waxaa laga wariyaa buu inuu yidhi saxa can xafsata xafsa ayaa iyadana ka asaxday oo iyadana wuxuu ahaa asarkeedu gabadh addoonoo ay lahayd ayaa sixirtay xafso lafteedaa la sixray addoonteedii baa sixirtay markaasaa lasoo qabtay way qiratay inay sixirka iyadu samaysay way dishay arrinkiibaa wuxuu soo gaadhay cusmaan ibni cafaan radi allahu canhu oo markaa khaliif ahaa wuu ka xumaaday yani waxoogaa yani sida bayhaqi uu leeyahay wuxuu uga xumaaday maxaa arrinka layla soo socodsiin waaye markuu ka xumaaday ayaa waxaa u tegey ibni cumar oo xafso walaalkeed ah markaasuu wuxuu u sheegay inay addoontani sixir samaysay sixirkiina ay qiratay addoontii xafsona ay ahayd markaa kadibna ay dishay markaasuu cusmaan wuxuu qabayba caluurtiisa dib u liqay marka asarkaasi waxaa soo saaray alimaam albayhaqi sidaana u soo saaray weliba sanad saxiixu ku soo saaray laakiin hadda wuxuuna yidhi wasaxa can xafsata cinda maaliki buu yidhi sooma alimaamu maalik baa muwadiciisa sidoo kale asarka xafsa ku soo saaray laakiin waa munqatic marka uu ku yaallo muwaa maalik maxamed ibn cabdiraxmaan baa wuxuu ka warinaya xafa mana uusan soo gaadhin saas daraadeed waa munqatic sanadka muwataca ku yaala laakiin afarku waa saxiix oo sunan bayhaqina uu kusoo arooray yani wuxuu kale uu kusoo arooray tabarhanina uu kusoo arooray markii laysu geeyo asaaniidiisu waxa weeyaan waa saxiix wa haabitun can xafsa radi allahu canha saddexdaa saxaabiyay marka ka sugan tahay iyo weliba cabdullahi bni cumar oo isagana macnaha waxa wey walaashii arrinkeedii tabriirinay sooma arrinka saxaabada iyaga ir arrinkaa ku tegay ee saaxiibka in la dilo qabay wax saxaabiyo khilaafsan lama hayo bal wax taabiciyo ku khilaafsan lama hayo xugumku marka waxa wey xugum laysla ogaa oo laysla yaqaanay inuu yahay ayaa macnaha waxa wey meesha laga fahmaya laga qaadanaya macnaha saas weeyaan ayib culimada xaggooda marka la yidhaahdo taasi waa aasaarta ku soo aroortee intooda badan baa waxay qabaan in la dilayo xataa culimada madaahibta يعني مالك أبو حنيفة أحمد في المشهور عنه وحي قضاء صاحر إلى الدليل لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يسوي حكوته صاحر يا أولي سكدلني سحر والبلا يا وحلو دلني دورت هلا كانوا هلا ويجي سحر كي سهركو قاتزين هلا يدهو سف لنا سحرك وربل سحرك هذا الله تلمانه سوما عن سحرك سحر كي سهدو يا مد قال نمجر سيسن وسحرك قار قال نمجر سيسن باشرونه الإمام الشافعي hadduu sixirka uu inoo sheego gaalnimo gaadhsiisay oo midka matala xidigahoo la caabudo shayaadiintoo la caabudo kaasoo kaleeto tasarufka kownkaoo cid kale inay leedahay la rumeeyo kaasoo kale hadduu uu yahay sixirkiisu hala dila bule haddii uusan ahaynoo ka ka hooseeyo uu yahay xataa laakiin uu yidhaahdo waa ii banaan yahay inaan sixrana isagana hala dilo laakiin hadduusan sixirku gaalnimo gaadhsiisnayn uusan banaysanayninna yaan la dilin alimaamu shaafici baa qaba waxaa ku raacay ibnu mundir iyo riwaaya can imaam axmed iyaa ku raacay laakiin sida loo badanya waxa wy saaxirka in la dilayo saaxirka in la dilayo waa sida loo badanya waana sida salafka aahaarta ka soo arooreysa ay kutusayso sidaas weyaan macnaha ayib wuxuuna yidhi marka sheekhu wa xadduhu saaxirka xaddiisu alqatlu dilid wey bilaa nakiirin diida la-aan iyadoo macnaha arrinku iska caddaayo wax la diidi kara uusan ahayn wey kamaa ataa sida timid fi sunnati sunnada dhexeeda sunnadii almusaraxati ee la cadeeyey المصرحة ميدين قرية مثال المصرحة الرابع الكرد قصوا ها سنة المصرحة لعدي سنة مما شيء رواه أوري الترمذي ترمذي أوري أو صححه وصحيح يلي عن جندب وجندب بكورنا جندب وجندب لو ضوا صح طيب مركا عبد السيد هذا كم وقتاي سنة وكوري إمام الترمذي جندب ee haddana uu saxiix yeelay waxaad moodaa hadalkiisa ka muuqata inuu yahay sunno marfuuc oo nabiga gaarsiisan sooma saasa hadalka hadalkiisa ka muuqata laakiin alimaamu tirmidi xadiidka marfuuc markuu yahay wuu daciifiyey wuxuuse yidhi wahuwa saxiixun mawquufan mawquufan calaa jundub buu yihi yacni wuxuu saxiix yahay oo uu saxiixiyey imaamu tirmidi markuu mawquuf ku yahay calaa jundub saasa macnaa lakin markuu marfuuca yahay maaha wasaxaaxa wuu saxiix yeelay tirmidi baa xadiidka saxiix yeelay ay mawquufa wey xaalo uu yahay mid mawquuf ku ah can jundabin jundab buu ka warinay isagoo ka warinaya macna wahaakada sidaasoo kale ayaa fii aharin ahar dhexdii waxaa ahaaday amrun amar amrid biqatlihim suxarada dilkooda lays amray ruwiya waxaa laga warinayaa aharka can cumara cumar baa laga warinaya aharka waad garanaysaan baan umalanaya yani waxa wey waa yani afcaashii iyo fataawidii saxaabada iyo taabiciinta iyo waxaa la yidhahda aathaar la yidhahda macna ayib ruwiya waa la warinaya afarka can cumara cumar baa laga warinaya ruwiya inuu yidhaahda ma ahayno siiqadaasi waxaa loo loo isticmaalaa inta badan daciifka loo isticmaalaa laakiin waxa wey waa shiciro ninku mar hadduu gabyayo nadmi iyo wixiisu yani waxaa loo ogolaya waxyaalo fara badan shicirka wax badan kalifaya macna ayib wasaxa waxaa asaxay can xabsata xabse xaggeeda waxaa ka asaxay cinda maalikin maalik agtiina ku asaxay waxaynu nidhi maalik agtiisa waa munqatic laakiin afarku biasaniidihi buu saxiix ku yahay طيب بطرقه الأخرى بصحيح فيها وصح وحى صحيح عن حفصة عند مالك مالك أكتي ما شيء شيء قاسوا فيه بحدي سبق يهي أقوى دليل القاسوا كده أقوى دليل دليل كأبوحيوك بضن دليل كاسو مرشد هنونية للسالك متك قاضي يتشيد كهنونية ومعوك هنونية حكم كان لصوش شيئا أه صاحب إلا دليل معنا طيب هذا ومن أواعه وشعبه علم النجوم فدر ذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر انت مركب حقيقة بحي سحرك حقيقة من هي iyo saaxirka xadda uu leeyahay ma gaaloobayaa mise ma gaaloobayo iyo xaddiisa shareecadu ay u dhejisay intaas ukasabaxay halkan wuxuu ka gelayaa sixirka noocyadiisa noocyo badan oo sixirka uu leeyahay ayuu ka gudagelaya wuxuu yidhi haada ifham haada kaas faham buu ku yidhi wa min anwaacihi ar- qaybihii noocyadiisa waxaa ka mid a sicirka wa shucabihi iyo goboladiisa waxaa ka mid a cilmu nujuumi xidigaha cilmigooda ee fadri ogow daakaas ogow buu yidhi oo wantadih baraarug arrinkaa isagaa ku baraarugsanow yacni noocyada sixirka waxaa ka mid a iyo gabaladiisa qaybihiisa waxaa ka mid a cilmiga la yidhahdo cilmiga xidiginta ama xidigaha cilmiga xidigaha ku saabsan ayaa ka mid ee arrinkaa isagaa ka warhay oo hamogaanin buu kule sheekhu macnaha waxaa macnaha faa'iideynaya oo xidiginta iyo cilmiga xidigaha ku saabsan inuu nooc sixirka ka mida yahay waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiid cabdullahi ibni cabaas laga warinayo waxaa soo saaray alimaam abu daawuud axmed ibnu maajah waxaa saxiix yeelay alimaam الnawowi dahabi shaykh اlalbanina wuxuu yihi isnaaduhu jayid xadiidkaasi waa xadiidka nabigu yihi sal lay slam man iqtabasa shucbaة min الnujuum faqad iqtabasa shucbaة min الsixri zaada ma zaad ninkii dhuxul qaata gabal cilmiga xidigaha ka mida wuxuu dhuxul qaatay sixirka gabal ka mida mar walba uu sii siyaadsadana sixirkii inbuu sii siyaadsaday saas macnaha cilmiga xidigaha barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ictiqaadintiisu waa nooc sixirka ka mida waa gabal sixirka ka mida mar walba uu sii dhex galo kusii fogaadana sixirkii inbuu kusii fogaado macnaha wax weeye uu sii bartay waay saasuu rasuulku sal lay slam leeyahay waa xadiis saxiixa oo macnaha wax weeyaan sidaa u sugan way macnaha ayib marka xidiguhu cilmiga la yidhahdo cilmiga xidigaha ku saabsani yacni siyaabo fara badan bay dadka ugu rumaysnaan jireen oo yani qaabo fara badan ayay ula xidhiidhin jireen sixirka iyo yani waxa weyaan isticmaalka xidigaha iyo qaabo fara badan bay u isticmaali jireen masalan yani waxaa ka mid ah qaarkood waxay ictiqaadin jireen waa ummadihii hore xidigaha qaar la yidhaahdo masalan wareegayaasha waaweyn kuwa la yidhaahdo ayaa waxay rumaysnaan jireen inay kownkan maamulaan adduunka inay maamulaan oo iyagu u taliyaan markaase waxay u samayn jireen sawiro intay guryo u dhisaan bay yacni xidig walba sawir gooniya u samayn jireen guryona waa u dhisayaan markaasay dhar qurqurux badan iyo dahab qurqurux badan iyo waxbay u gelinayaan asnaamtii ay saa u sameeyeen bay marka saa u baryi jireen waxay leeyihin marka sanamkan gurigan ku jiraaye wuxuu matalaa xidig hebel oo xidigaha kownka u taliya ka mid a saas daraaddeed marka u baryi jireen saas daraaddeed ayay u baryi jireen shirkigaas iyo nooca ictiqaadka noocaasa oo culuumta xidiginta ka midii waxaa rumaysnaan jiray qowmkii loo soo diray nabiyullaahi he nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ha qur-aanka sheegay sooma الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين إلى النقاش كآيات كالدنباء وكلام نقاشه معناه قرح دي ضيحي وكلام نقاشه يعني قوم كيساسا أرم السلام معناه قوم كي نبينا إبراهيم عليه السلام لا أدري قار كم من الوحي واستعمالان حدقين تو استعمالان حروف اللي يدابا أبجدك أباجات بل إلى ذلك xuruufta abjadka la yidhaahdo ayaa xaraf walba waxay u samaynayaan tiro go-an oo gooni ah tiradaas go-an masalan mid waxay leeyihiin number kow wey mid waxay leeyihin masalan number saddex midna number toban mid number numberay u samaynayaan xuruufta abjadka markay u sameeyaan ayaa waxay leeyihiin xuruuftaasi tirada ay u sameeyeen baa waxay leeyihiin waxaa waafaqsan bini aadamka magacyihiisay waafajinayaan meesha la joogay waafajinayaan xidiga markaa jiray waafajinayaan halkaasaa marka waxay kala soo baxayaan yani macluumaad ay markaa yani sixir iyo wax dhisme iyo ay ku salaynayaan ayay kala soo baxayaan macnaha markaasaa waxay samaynayaan ninkii xaaskiisa ku kala dirayaan ha yani waxay yidhahdaan waa waxaan ay dhahaan yani buruujta burji samaad maqashaan burji yani hebel iyo heble isku burji ma aha ha yani labiyo toban burji wax la yidhahdaa jiray leeyahy labiyo tobankaa burji iyo xuruufta abjadka oo ay u sameeyeen lambaro u sameeyeen bay isu fiirinayaan markaasay leeyihiin yani burji ma aha iyo isku burji ma aha iyo kale burji wen yihiin iyo waa la kala kaxaynaya islaamtii iyo macnaha wadaadkeedii maxaa leeyahay maxaa yeelay isku burji ma tihirin burjigu halkaas ka yimid marka waa cilmiga xidigiinta nooc ka mid ah qaar waxay ku sheeganayaan masalan yani waxa weeye cilmul hayb oo waxay leeyihiin masalan xilligaa ilmaha dhashaay iyo ruuxa dhashaay ama ilmihii uur gala xilligaasi wiil buu noqon xilligaasi ilmihii uur galana gabadh buu noqon xilligaasi ilmihii dhashaay hani buu noqon xilligaa ilmihii dhasha faqiir buu noqon ninkii waktigaa dhasaay macnaa shariif buu noqon wadiici buu noqon iyo ka tartibayaan saas way macnaa yani wax noocaas oo kale ah iyadana qaabkaana waa u isticmaalaan qaab kalena waa u isticmaalaan qaabka u isticmaalaan ka mid aho yani waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqan xarakaadkan iyo socodkan wareegan ay samaynayaan aflaagta waaweyn iyo wareegayaasha waaweyn ayaa waxay isku xidhayaan ayaga laftooda isku xidhayaan oo waxay leeyihiin masalan yani dayixii iyo xidig hible ayaa isku dhawaaday waxay ku leeyihin masalan zuhra iyo dayixii baa wada fadhiyey waa sanadkan waa sanad barwaaqo ah soomaalida ma dhaco xidig hegle iyo dayic hebel baa isku dhawaaday dayic nabad yani xidigood baa isu tegey taasina waxa weeyaan waa nooc ka mid a iyadana xidiginta sixirka la xidhiidha cilmiga xidigaha ee nebigu ku tilmaamay inuu nooc sixir ka mid yahay ayuu yani iyaduna ka mid tahay noocana way isticmaalaan qaar kalena waxay isticmaalaan dayaxa sideed iyo labaatan manzil buu leeyahay sooma sideed iyo labaatanka manzil ee dayaxu uu leeyahay bay iyaguna macnaha waxay ka qaadanayaan manzil walba iyo xidiga uu u dhow yahay iyo xidigaha inta ka agdhow yay wax ka qaadanayaan markaasa waxay leeyihiin cudur baa imaanaya abaar baa imaanaysa barwaaqaa imaanaysa kanaa imaanaysa ilmihii dhasho waa saas ilaa aakhiri marka culumta noocaa ku saabsan oo dhan ee xidigaha gelaya waa cilmiga xidigaha culumta la yidhahde waa nooc sixir ka mid kulla marba oo kuusii siyaadaba sixir umaad siyaasatay sidaa xadiiska nabiga ku cad salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas weyaan xidigaha sida uu qataada leeyahay saddex arrimood ayuu ilahi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay saddex faa'iiday u leedahay bini aadamka faa'iidada koowaad waxa weeyaan ziinatun lisamaa qoraxdaa lagu waxaa lagu qurxiyey samada sokaa ilahay ku qurxiyey subxana wa tacala faa'iidada labaadna waxa weeyaan wabinajmi hum yahtaduun weeyaanoo calaamaatu yuhtada biha markii jidka la hayo iyo badaha marka la marayo iyo ruux markuu halaabo iyo calaamado lagu kala garta jihooyinkii ayuu ilahay ka dhigay subxana wa tacala midda saddexaadna waxa weeyaan rujuuman lishayaaطiin shayaadiinta ilahi subxana wa tacala uga dhigay kuwo lagu rajmiyo lagu garaaco saddexdaa waxaan ahayn ruuxii xidigaha u isticmaala buu yihi qataada oo taabiciintii ka mid a wuxuu leeyahay faqad akhطaأa xazahu wa adaaca nasiibahu wa takallafa maa laa cilma lahu bihi buui dheeftiisii waa lumiyey nasiibkiisiina waa dayacay wuxuusan cilmi ulahayna wuu galay buui ficlan saas mana maxaa waxaan ku geliyey yani waxa ka dhalanaya iyo waxay ku saabsan tahay iyo waxa loogu talagalay maxaa kurgeliyey intaa waxaan ka ahayn ha sii gudageli saas way macana sheekh ibnu cutaymiin caleyhi raxmatullah isagu wuxuu leeyahay kitaabkiisa yani alqowl mufiid wuxuu leeyahay yani inta uun aad kaga baranayso waktiga waktiga hadda galay waa waktigii salaada bisha soo gashay waa bishii ramadaan yani waa bishii dilxiji xajka waa bilihii matalan xurmada lahaaye matalan waxa ashhurulxurum waktiga ku aqoonsigiisa lagu aqoonsanayo wax ka badan ruuxii uga gudba oo culumteedaa kale sii dhex galaayay middaa wey midda sixirkaa buu leeyay nooca sixirka ka mid a waa middaa intaa un laad ku gaabsataa la doonaya macana sidaas weyaan ayib wuxuuna yidhi hada wa min anwaacihi wa shucabi cilmi nujuumi fadri daa wantabihi hada hada ifham hada kaa aan kuu sheegay fahm buu ku yidhi kan fahm ama waxaad dhihi kartaa almru arinku hada kan kan wey kanaan soo sheegay arrinku wa min anwaacihi sixirka noocyadiisa waxaa ka mid a iyo wa shucabihi gabaladiisa waxaa ka mid a iyo qaybihiisa cilmunujuumo cilmiga xidigaha ayaa ka mid a ee fadri ogow buu yihi daamidka isaga oo wantabihi ku baraarug middaa iyada ah ku baraarug wey macnaha yani waxaa ka mid a midda xadiiska nebiga kuso aroortay sal alay wasalam in laysku xidho yani roobka iyo iyo xidigaha roobka iyo xidigaha in laysku xidho oo mid xadiis ku soo aroortay ah yani asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun bi addoommadaydi waa bariistay buu alla yidhi subxana wa tacaala mid igu gaaloobay iyo mid i rumeeyey ninkii yidhi roobkii xalay noo da-ay ilaahay baa na siiyey waa i rumeeyey buu nabi sla alla leeyahy subxana wa tacala ninkii yidhi xidig hebel baa keenayna waa igu gaaloobay buu alla yidhi subxana wa tacala marka yacni waxaa laga wadaa ruuxu hadduu rumaysan yahayba inay xidigahan iyo dayaxa iyo qoraxda iyo inay awood iyo saamayn iyo raad ku leeyihiin xawaadista kownka ka dhacaysa waa gaal muslim ma ah cudurada imaanaya isbedelka badda ku dhacaya isbedelka maala waxa maarata hawada ku dhacaya isbedelka maala bini aadamka ku dhacaya abaaraha imaanaya inay saameyntooda waxa keenaya ay yihiin yani wareegayaasha waaweyn ruuxa rumaysan waa gaal muslim ah saas wey macana laakiin yani yani war waxaa soo baxday xidig hebla oo xilligan waa xilligaan aqoon jirnay inuu roob ku yimaado taasi lagama wado taasi basi male oo waa waktigii un ku garashadiisa waa sida qoraxdaba markay soo baxdo loo garanayo inuu waagii baryey loogu garanayo ama markay qoraxdu duushaba loogu garanayo inay xilligii salaada la tukanaya tahay saas wey macana bini aadamka tajaaribtiisii intuu caadaystay ba waxay ohanayaan masalan xidig hiblaa soo baxday xilligii guugaa soo dhow macnaheedu mar macnaha haddii ay tahay xidigtaas sababteedu roobka ku imaanaya waa gaalnimada gaa waa gaalnimo laakiin xilligii roobku imaan jireen barannay baad soo dhow ilaahay baa keeni kara ilahay baa hadduu doonana celin kara xidigtanna saamayn kuma laha taasi ba'si male waa waqtiyeyn midaas macana xagga waqtiga iyo bini aadamka macnaha waxa weyan maaragtay yani tajaaribtiisa wey taasi bis ba'si male inkastoo ibnu cuthaymiin uu leeyahay iyada lafteeda in laga gaabsadaa fiican min baabi sadi daraa'ic saasuu leeyahay calayhi raxmat ullah ayib waxalluhu bilwaxyi nasan yushracu ama bisixrin milihi fayumnacu wuxuu ihi waxalluhu sixirka furidiisa yushracu waa la jideeyaa nasan ha bilnasi maya waxalluhu furidiisa dhe sixirka la furo bilwaxyi waxyiga lagu furo yushracu waa la jideeyaa nasan ay binasi baa lagu jideeyey yani siirkii sixir furyadii baa laga hadlaya garanay sixirka barashadiisu inuusan banaanayn samayntiisuna banaanayn kullina gaalnimo tahay ruuxa sameeyena la dilayo ruuxii sixirku ku dhacay sixir furyo ma loo samayn karaa ama sixirka maba loo baran karaa inaad dadka kaga furto un anigu uma baranayo inaan isticmaalo laakiin mid ruuxii uu sixir ku dhacaan rabaa inaan kaga furo oon dadka ku daaweeyaan kaga fakiyo ma soconaysaa mise ma soconayso wuxuu leeyahay sheekhu waxalluhu sixirka furidiisa bilwaxyi waxyi lagu furo yani qur-aanka akhrintiisa iyo awraad iyo adkaarta soo aroortay ee dacooyinka nebiga ka soo arooro lagu furaayey yushracu waa la jideeyaa kaas oo waa bannaan tahay nasan ay binasi baa lagu jideeyey yani qur-aanka iyo sunnadaa kutusaya taasi inay bannaan tahayo hadda waxaynu soo sheegnay in nebiga sal lay wasalam markii la sixray uu jibriil ku tufay sooma isaguna nebigu waa isku tufay salawatu rabbi wasalaamu aleyh qur-aanku ku tufay waxaa kaloo soo arortay nebiga kasoo arortay sal alay wasalam yani ducooyin fara badan oo dadka sixran iyo dadka yani waalan iyo dadka xanuunsanahaya iyo lagu tufayo marka yani wixii waxyi ah way bannaan tahay basi male dhibaato malaha